wasaaradda maaliyadda somalilan iyo waliba magaalada hargeysa ka gobatay kulanlan ku hadalay mashaariicduusa bangiga adduunka maalgeliyow iyo sadaan haboon ee lanku faa'iidaysada kora kulankii walibaa ku qeyb galay hano ku mid ee wasaarado maaraynta walbarashada biyo qorsheynta deegaanka iyo weliba isgaarsiinta wasiirka wasaaradda horumarinta iyo maaliyadda somalilan sacad cali share ayaa ku warbi muhiimadda kulanka langobade
sanadkan aynu ku jiro twenty twenty three-ga waxaan ka tiriyey correspondencekan iswadaarsanay world banka ilaa afar iyo toban mashruuc oo world banku amba aan weli bilaabmin amba bilow ah marka mashaaricda la sugaya iyadu koob iyo toban bay ahaayeen qiimahoodu wuxuu ku fadhiyay boqol iyo sagaal iyo labaatan milyan oo dollar waxay noo fangariyeen boqol iyo sagaal iyo labaatan milyan oo dollar mashaariic u dhigantay marka runtii aad iyo aad buu muhiim inoogu yahay ujeeddada markaan maanta isugu nimi waxaa weeye maadaama stakeholders badan ay jiraan wasaarado hay-ado mashaariicdan qeyb ka ah weliba mararka qaarkood ay wasaarado badan isugu yimaadaan hal mashruuc iyo hay-ado badan isugu yimaadaan inaynu samaysano forum amba kulan koob ayaanba isu keenayaa inta ka faa'idaysta mashaariicda world bank oo dhan si aan u qeybsanno waaragnimadeenna iyo si hadday jiraan waxyaabo u baahan waadixin amba tabashooyin xagga world banka aynu codkeenna kor u qaadno u geyno oo u gaadhsiino iyo si aynu u hubinno amba isxasuusinno inay mashaariicdu mashruuc walba ku dhammaado budgetkiisa iyo waktigiisa waan loo baahnaan extension mar walba in la sameeyo waayo mar kastoo dubudhac inugu yimaado wax yaraynaysa janisiskeena in lacag cusub layna siiyo iyo sidii aynu ula socon lahayn mashaariicda guud ahaanba world banka kuwaynu qeyb kana iyo kuwaynaan ka ahaynbaba si wixii dee loogu talagalay waddankii loodhan jiray soomaaliya qeybtan aynu u dabagallo oo hadday jiraan mashaariic aanayna soo gaadhin aynu u raadsanno